asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal galab wanaagsan oo wacan saaxiibayaal meel kastoo joogtaan si walba soo maqlaysaan mar kalena hawada ku kulmayna dhegeystayaal barnaamijkii galab wanaagsan oo macan ee sida nooga barateen maalina maalmaha isniinta galabta waxaan tiirada ku saaraynay waxyaalaha ugu dambeey dalka kenya balke balse maanta dhegeystayaal taas way ka bedelan tahay amuuraha anan wanaag ama maamul wanaag ayaan ka hadli doonaa oo ah barnaamijka xilkayna hoosa sida cadadaga walaalkan hashim cilmooge iyo sidoo kalena saraakiisha ka socota dowlad goboleed ku qaabilsan amuuraha jinsiyada nala joogto ah idana goordhow idana qadka aan u furi doona sidoo kalena hashim aanoo falanqeyn doona saaxiibyaal barnaamijka galab wanaagsan oo wacan ku jirnaa barnaamijka dhegeystayaal waxaa ku daadiin doona insha allahu tacala anigo axmed degan galab wanaagsan oo wacan saaxiibyaal meel kastoo joogtaan barnaamijkii galab wanaagsan haddaan kusoo dhaweeyo microfonka hashim galab wanaagsan oo wacan mar kale waa mahadsan tahay walaalkay axmed degan acuudu billahi min shaitaan rajiim bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamaya dadweynaha sharafta le reer jeer anigoo ku salaamaya salaafta salaamta qiimaha badan ee diinta islaamka oo oranaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu noo soo dhawaada walaalayaal maalin kale ee casir isniin ah taariikhda ay tahay laba iyo labaatanka bisha sebtembarka sanadka kun laba kun sagaal iyo tobanka barnaamijkii caanka ahaa oo aad barateen oon isku waxyigelin jirnay waaye oo ahaa maamul wanaaga xuquuqul insaanka iyo maaragtay sidii jinsiyadaha kala duwan kor looga soo qaadi lahaa maanta waxaa ila joogta walaashay kheyre qaysan iyadoo ah maaragtay directaga xagga dowladda wajeer county government ee u xil saaran caruurta maaragtay aan maqalkooda saxda ahayn marka soo dhawo walaashay kheyre maasha allah maanta waxaan ka hadlaynaa qaybta xaquuqul insaanka maanta khayra maanta waxay ahayd maalintii noosheeg bal maanta maxaan dabaaldegaynay
maanta waxaan dabaaldegaynay maalinta dadka curyaanka oo dowlada khaasatan maalinta sida ay u hadlaan oo sign language ayaan ka hadlayna maalinta rightskooda maasha allah maanta waxay ahayd maalintii caalamka ama adduumeynaha loo dabaaldegayay xaquuqda ay leeyihiin dadka aan maqalkooda saxnayn ayagoo maanta dabaaldegaya ama adduunka u sheegaya inay xorriyad ay leeyihiin oo ah nidaamka ayaga ay wax iskugu sheegaan oo gacmaha la kala gadgadaniya ah in xaquuq ay leeyihiin ah marka anigaa maanta casuumay walaashay kheyre qaasim maadaama xafladaas maanta dowladda county governmentga wajeer ay ku qabatay i c t hall iyadoo la dabaaldegaysa adduumweynaha si ay ugala qayb qaadato caalamka dabaaldegaas ee quseeya sidii loo xoojin lahaa xuquuqda iyo xorriyadda ay leeyihiin maaragtay dadka aanan maqalkooda saxnayn marka walaal khayra saaad ogsoon tahay constitutionkeena kenya qodobka koowaad wuxuu ku sheegayaa awoodda wadanka looga taliya in ay leeyihiin dadweynaha qodobka saddexaadna wuxuu leeyahay nin walba oo shacib ah wuxuu waajib oo saaran inuu ixtiraamo kuna dhaqmo uuna difaaco sharciga wadanka marka maanta maalinta haddii ay tahay loo dabaaldegayo caalamka oo idilba nidaamkii loo xoojin lahaa xuquuqda iyo xorriyadda ay leeyihiin dadka maqalkooda uu dhantaalan yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama aad tahay directagii u xil saarnaa nidaamkii ilmaha maaragtay maqalkooda uusan saxnayn wax loo maqashiin lahaa cilmi loo bari lahaa constitutionka wuxuu qorayaa qodobka todobaad labaatan iyo toddobaad shacibka kenya inay siman yihiin inay siman yihiinna waxaa lagu macneeyaa in xagga sharciga isku sii u difaacayo isku siina uga faa'iidaysanaya waxaan ku weydiinayaa walaashay khayra xagna waxaa tahay directagii u xil saarnaa arrimaha caruurta maaragtay maqalkooda yara dhantaalanyah dhinaca kalena waxaa tahay maamul warwa oo maaragtay mutacalamad ee bulshada ku dhex nool qodobkan sinaanta sharciga seed u aragtaa annaga soomaali haddaa aan nahay ama bulshadeenna aan ku dhex noolnahay dadka xoogaha lixaadkooda dhantaalan yahay ama dadka dhagoolaha ah dadka kale mala siman yihiin see u aragtaa
ani aragtideydii dadka way siman yihiin sax laakiin bulshada markaan fiiriyo dadka ma simaan sax hoos baa loo eegaa xaqooda waa loo yareeyaa qofka hadduu cunug curyaan iyo cunug kale caadi isla qabo inuu dhahaa dhici karta kan ardaydaha qaba ama caadigaan iskuulka wax baraya kan curyaanka ee kulley waxba anfacaya ma lehe ay iska jooga xaafadda sax marka aniga afaahantayda markaan dhahaa dadka way wada siman yihiin sax laakiin markii soomaalida aan ku dhex noolna bulshada markaan fiirino dadka way kala bixiyaan wayna malabtaba kor ahaana bay ku sameeyaanba gartay hadda ilmaha iskuulka dhigto ma isleedahay inta aan maqalkooda saxnayn idil iskuul waa la keenay mise kuwa xaafadaha lagu shareebayaa badan kuwa xaafadaha lagu reebayaa badan gartay marka sharciga wuu samay laakiin xagga bulshada anaga weli ma aan sameyn dadkaasi weli waay wax qarab waxaa noo dhexeeya khayr allah ku siiyo Ee, sharciga waxaa kaloo qorayaa nin kasta oo shacaba inuu xaq- xuquuq u leeyahay xurna u yahay inuu ra'yigiisa dhiibto mabda'iisa dhiibto suu doona u hadlo ee, ma aragtay uu gabya karo uu hees u alifi karo ma aragtay xur uu u yahay hadalkiisa dadkan ma aragtay xoogool ee, maqalkooda ama hadalkooda dhantaalan yahay nidaamkay marka ay xurriyadda uga faa'iidaystaan freedom of expressionka ama xurriyadda ay leeyihiin inay maaragtay ra'yigooda dhiibtaan si ay uga faa'iidaystaan
badanaa dadka may akhrisanin laakiin kuwii akhristeen social media way ku wada jiraan maasha allah kuwa facebook jirood arkay kuwa whatsapp group qabanaad arkay marka badanaa waxaa lagu wada hadlaa dadkii aan gelinayna ishaaraha sida logula hadlo sax qoraal waaye sax qofkii aan wax la barin haddii qofka kale oo wax la barin unbuu lamidii asaga mugdigubu ku jira sax Yeah.
maasha allah Ee, waxaa kaloo jirta xurriyadda saxaafadda midda hadda aan joognay wajiya community radio alxamdulilah ani adiga inta kaloo inta imaado maqalkeenna waa sax ee, ma aragtay hadalkeenna waa sax ee, saxaafaddaan imaanaynaa markaan rabno dadweynaha inaan wax la wadaagno sida hadda barnaamijkan ee, ma aragtay saxaafaddaan ka hadlaynaa dadkaasi ayagu noocaas ee maqalkooda ama hadalkooda uusan caadi ahayn markay rabaan s- xuquuqdooda xagga saxaafadda hadal inay gudbiyaan ay rabaan se platform ay isticmaalaan ma jirtaa oo dadka ay- ay wa- ee, cabashadooda ama akhbaarka ay rabaan inay gudbiyaan ay ku gudbin karaan inay qof kale u sheegtaan ama macalimiintooda ama dadka isla shaqeeyaan ama qaraabada ay u sheegtaan oo sii gudbiyaan ma ogii hadda wax inay imaanaan maanta inta ka hadli karayaan maba laha maasha allah marka xaggaasi way ka yara ciilan yihiin zaa'id waaga celiyin gartay ee, constitutionka ama qaanuunka wadanka waxaa kaloo qorayaa qofka shacibka inuu xuquuq u leeyahay xurna u yahay in uu raadsado wixii akhbaar oo dowlad ay hayso sida oo kale qofka wuxuu dhihi karaa budgetkii sanadkii lasoo dhaafay ee dowladayda county government gajeer sida loo isticmaalay ee wasaarad walbaba siday wax u isticmaashay inaan ogaadaan rabo akhbaarkeeda hala siiyo ama sanadkan hadda bilaabanaya financial year wuxuu xaq u leeyahay qofka inuu dhaho waa tusaale un maaragtay wixii project oo la qaban rabo halii ogeysiiyo Ee, marka ee, ayaga marka akh- wixii akhbaar oo dowlad la joogo ee ay hayso oo ay xuquuq iyo xur- xur- xurriyad u leeyihiin ee, ma raadsadaan ama inay doontaan ma ogyihiin
haa wixii qoraal oo ay arkaan inay weydiyaan way dhici kartaa sax marka marmar way imaadaan xafiisyada way weydiistaan laakiin dhibka jira waxaa waaya caaqibada weyn ah xafiisyada dadka ka haysto sax dadka maadaama ay dad hadli kariyaan ahayn waxayna u baahan yihiin dad u turjumo wonderful pointiga uga culus oo maanta aan la soo baxayno waxaa waaye oo hadda jawaabtaada aan ka fahamnay in xafiisaha ay u baahan yihiin qof turjuwaan ah oo dadkaasi markay eh, xaquuqdooda doontaan eh, sign languageka wax ku fahamsiiyo soo ma sax Maash- meeshaas qabyo inuu ka jiraad mooda
qabyo wayba ka jirtaa zaaidna ooga jirtaa because hadda meelaha kolo marmar waxaa dhici karta qaarna booliiska lasoo qabto statement ayadoo qof maarata interpreta uu la joogin loo qoro marka dambe kootiinay la keena u dhici kartaa aniga mabaan yeelin oo maanaan maanas af garanayn le marka liga qoray oo qofka kaloo hadlayo yaa qortay waxaan ani laakiin waa lay xaqri u dhihi jiro maasha allah marka meeshaas qabya ka ah waxaan qodobkaas waa qodob aan inaan- in la qorto u baahan Ee, constitutionka waxaa kaloo qorayaa shacibka inuu xuquuq u leeyahay xurna u yahay ururo kala duwan inay sameeyaan ururada dhalinyarada walowyaradii hooyooyinka kuwa ma aragtay boodhaboodhada ee, waxyaabo fara badan oo ururada ay s- shacibka loo ogolaya inay sameeyaan si ay isku kobciyaan ama kor iskugu qaadaan xagga dhaqaalaha ayaa jirta Ee, dadkaasi ma aragtay hadalkooda ama maqalkooda uusan s- caadi ahayn dad ururo leh oo ma aragtay isu tagay ama ururo nooca samaystay ama xuquuqda inay leeyihiin ogsoon ma yihiin qaar waa leeyihin haye
way leeyihiin laakiin dhibka jira waxaa waaye qofka xaqiisa ku garana laakiin meeshuu geeyo ma kasay meeshuu geeyo hadduu ga- uu garanaya uu keeno way is afahmayeen isfahan baa kaa rabaa waxaana wataa maba ku dhihi karo marka dhibsi waa ururka wuu jira laakiin communication gap ayaa ka jira ha Ah, maadaama sign language-ka uusan jirin ha interpreta interpreterga aana jirin marka waa dhib waaye Eh, constitutionka qodobka soddon iyo toddobaad wuxuu qorayaa shicibka haddii eh, waxay xaquuq u leeyihiin xorna u yihiin inay intaa isu imaadaan ayagoon cidna caayeynin cidna aflagaadeyneynin is arursadaan si nabadgelyo ah eh, ay mudaharaadaan oo ma aragtay wadooyinka intay qaadaan hakiyeetu hakiyeetu cadaaladaradan ma doonayna ay dhahaan Eh, ayagoo ma aragtay eh, xuquuqdooda iyo xorriyadda ay sharciga uu u siiyey isticmaalaya dadkan marka walaalaheen ah oo ilmaheenni ah oo nala dhashay eh, ma aragtay maqalkooda ama hadalkooda uusan caadiga ahayn xaquuqdaas inay leeyihiin ma ogyihiin eh, horaanna ma isticmaaleen oo Ah.
mudaha- mudaharaad oo ay sameeyeen ma jira ha haye sanadka aan kasoo gudubnay mar baa jira inay mudaharaadin waxay rabeen shaqaale in loo qoro haye xafiiskii gabanahay tageen sax xafiiska account commissionaga imaadeen sax cidoo marka iyaga iskarti bay isku buuqiyaana ana laysoo sheegay sax oo u imaaday sax oo u turjumay waan kala hadlay marka waa heshiiyeen marka dambe waxaa dad baa la qoray maalinta ka bacdi waxaa la qoray qariib afar ruux oo iyaga u curyaan oo dhagoole baa la qoray shaqada maasha allah maasha allah marka cabashadooda way jeediyeen oo marka dowladana cabashadooda way dhageysatay eh, waxna way ka qabatay Ha, waxaa intaa fuurta cuntada taa waxbaa laga siiya raashinka marka la qaybiyo maasha allah maasha allah khayr way Eh, qodobka soddon iyo sideedaad wuxuu qorayaa ama wuxuu quseeyaa nidaamka shicibka ay xaq u leeyihiin xurna u yihiin inay kaga qayb qaataan siyaasada wadanka qofka wuxuu xaq u leeyahay ama xur u yahay inuu xisbi as-aaso ama xisbi jira uu ku biiro inuu kuuraha goosto kuuraha rido eh, inuu isu sharxo s- lixda kursi oo wadanka laga tartamayo madaxweyne ilaa m c a inta u dhexayso marka dadkan walaalaheenni ah ama ilmaheenni ah oo hadalka ama maqalka uusan caadiga u ahayn marka qayb xorriyadooda xagga siyaasadda oo political rights-ka loo yaqaano eh, ma isticmaalaan oo weli ma aan maqlin aniga hadda kolleyba adiga igu dhaanta eh, kuuraha waan wada ridnaa oo shay baan ahnay laakiin eh, qof isa soo saaray oo ma aragtay laleeyahay person with disability weeye ama maqalkuusan kas- yuusan qabin ama hadalkuu qabin oo jagadaasuu u tartamay weli laleeyahay ma aan maqlin ma jirta
waa ma arkin laakiin ay markay Een, Hashim, Hashim, Waqtiyadeed.
ah, arrinta ee, ku aadan ee, qodobkaasi Ay, ee, waa jirtaa oo ee, Sax.
weli dhalinyara Ha.
sanadkii soo dhaafnay sanadka labada kun iyo toban iyo toddobada S- oo lama jagada m c waa beri waa jiraan oo, Maasha Allah.
ee, ma ay ku guulaysan halkan baan waraysi kula yeeshay ee, sanadkaas ee, Maasha ka Allah.
damba ee, s- ee, s- bilowgii sanadkan markaan waa jiraan way jiraan Way jiraan.
oo siyaasadda way ka qayb qaataan Naam.
maasha allah haye khayra way jiraan way jiraan buu yiri axmed aniga ayagoo isu imaadaan oo tashanayaan waan arkay Haye.
ina qumad- qof oo maanta dhagool oo isa soo sharxay maalin arkay maasha allah laakiin curyaan kale waan arkay Ah.
laakiin qof oo maanta dhagool ah aha oo inajada dadka way kale yihiin curyaamadii aan kala saarno sax culimeeri- culimada curyaamadii waxay kale yihiin qof oo naafe ee wajiis ah sax iyo qof oo dhegala sax qof oo da- naafe oo jiis oo soo istaagay waan aragna maynaa u ka mid yihiin sax laakiin qof dhagool oo soo istaagay aniga wajeer gudaheeda ma sheegi kari anoo hooyada dhagoolada ku hadlaya afkooda maasha allah khayra waxaan ku weydiinayaa kelmadan person with disability oo annaga isticmaalno waa too general aan u malayna Ha.
ya bal wax yar noo macnee dadkan person with disability ama saay u kala baxaan Eh, way badan yihiin farqi badan qariib labaatan miya u kala baxan haye bal wax yar nooga sheeg dadka ha fahmaan laakiin dadka waxay u maleeyaan curyaan markay maqlaan Mhm.
person with disability markay maqlaan qof oo ximo lay u maleeyaan jiis unay u Waa maleynayaan runtaa.
gacan la sax laakiin taas macneeda ma sax qofka marka disability la dhahaa waxaa laga wadaa sore qof oo ximo la Sax.
dhibay noqon kartaa indhahay noqon kartaa xibnaha jirka kale ay noqon kartaa eh, aqliga ay noqon kartaa marka waxaa jira qof dada ugu laa jirtaa mentally challenges ka jiraan waxaa jiraan indhoolo jiraan waxaa jiraan kuwa oo jiisasa jiraan waxaa kaloo jiraan kuwan dhagahala waxaa jiraan hataa dadkan cadcad oo oo albinos la dhahayo jiraan yes kuwa kale waxaa jiraan oo ayaga la dhahay dadka tarir intaana displaced persons kulli hataa gabdha ilmaha baasrolka waa markii special needska la dhaha waa badan yihiin صح dadkeena marka waxay u maleeyaan badi markii la dhahaa disability jiis unbay u maleynaan anaam sore am using hash word So, waxaan isticmaalayaa ereyga soomaalida Saas isticmaal waay.
laakiin inkastoo ingiriiska iyagu og- dadkii ogoleen oo آه way hadal erey adeeg ay tahay صح haddana waa inay dadka si kale kuma fahmayaan كون سبيشال نيدز كلا ده جروب كوا
special needska ayaga dhan general lasku wada dhaca هاي markaasay sii kala baxayn سي كلا بحي isu kala baxayn physical disabilities mentally challenged uh, visual impairment hearing impairment albinos uh, internal dispersal persons way sii kala baxayn waa badan yihiin ما in شاء الله hadda badi afarta ugu zaa'id loo isticmaalo oo loo garanayo waxa waaye waa kuwa caqli ma- maangaabka ay soomaalida dhahaan مهم.
ay dadka curyaamada ama ximalla مهم.
jiiska la dhaho مهم.
ama kuwa indhoolada ah iyo مهم.
kuwa dhagoolada ah مهم.
khaasatan badi dadka waxay ku waxaa lagu ceshanaa dadkan afartana u dar آه، كوا لحد كوا ده بنتعلم هي كوا مسكح أهان آه، ما عرفت جاسر روح مم.
iyo kuwa dhaliha waxba aan ka maqlaynin Yeah.
iyo ku- kuwa aan hadli karin indhoola indhoolaha ah maasha allah indhaha waxba ka arkaynin ah Aa, gartay Eh, article 43 wuxuu ka hadlayaa economic social cultural rights xorriyadda ayaa xuquuqda dadka ay u leeyihiin in dhaq- dhaqaalaha iyo nolosha bulshada ay ka qayb qaataan Eh, waxaa ka mid ah dadka eh, inay biyo nadiif helaan inay cilmiga ay bartaan inay markay cilmiga bartaan la shaqogeliyo Eh, ma isleedahay dadkan eh, eh, maaragtay aan ka hadlayna maanta oo waxba ama inay arki karin laga yaabo ama waxba ayn maqli karin eh, economic social cultural lightka ma helaan oo ku saabsan macnaha wixii nolosha bulshada ay ku noolaan lahaayeen si- maalgelinta haa waa jiraan oo yar waxaa jira saciid muuse la dhaho oo wuxuu qabaa workshop weyn oo gadaal dambe inaad aragta maogi meeshan oo county council zamani mhm, wuxuu ku leeyahay workshop weyn oo biraha lagu gubo workshopka magaalada ugu weyn buu ku leeyahay waa nin dhagool eh sax dad badan oo u shaqeeyaan oo dhagoole ay dad caadi isku dhex jiraan sax kuwa waxaa jira gabdho yaroo saaluumo qabo oo dhagoole waa jiraan sax oo cilaan ay wax mariyaan sax ee, kuwa waxaa jira oo hataa guryo dhisaan kuwa waxaa jira carpentry ay jiraan waa badan yihiin sida ay biraha ugu good muhiim- Eh, dowladda midda kore ama midda hoose xuquuqda ay ku leeyihiin bulshada dadkani noocan ah oo shaqaalaha la qorayo qandaraaska la bixinayo eh, waad aragtay inta orodka iyo tartanka dhacaya ayagu waxaa sharciga wuxuu u qoondayeyba eh, qayb ay leeyihiin boqolkiiba soddon soddon soddon miya mise shan shan ah five percent five percent wixii shaqaale oo la qorayo ama wixii qandaraas oo la bixinayo marka xaqaas ay leeyihiin oo sharciga toos u qoray ma helaan ayaga horta ma doontaan hadday doontaanna ma helaan kuwa heleen waan arkay oo haddeedan ka hor qandaraas qaateen wax la sii waan arkay maasha allah marka dowladda inay xuquuqdaas leeyihiin way ogsoon tahay markay soo doontaanna way siisaa gartay Eh, waxaa imaaday markii ma aragtay dadkan noocan ah laga soo sheegto ama ayaga ay soo sheegtaan oo loo gafo boliista markay tagaan eh, waxaad ka ogsoon tahay rabnaa inaan ogaano maadaama adigu aad nagu aqoon doonto eh, arrimahan dhibkooda sida qofka loo gafay boliista markuu tago dhibkiisa sida u sheegana Eh, boliistana soo dhaweyn fiican iyo allah ilahe maaragtay dad shicib oo wadan xaq kule ahaan ma u qaabilaan oo cabashadooda ma dhagaystaan oo tilaabo ma qaadaan
haa waa la dhegeystaa sax marmar waxay raadiyaan qof afka garanayo sax waa noola yeeraa mar waxaa jirtaa in loo yeerina qofka iyaga taa de- iyaga naftinkooda yiro waa bilo aadan sida dadka kale kol dambi way galaan saas waaye mid waxaa jiray mar aabiisu bilaab u qaatay okay bilaabay exbida lagu soo qabtay waa la xiray sax Ee, markii dambe kuutiinaya la keenay jaajka ii yeeray waan imaaday qarib waadi bil camal sax aan kuutiinaya kuna noqonay interpreter meesha ka ahay sax marka dambe wuxuu yidhi aniga aabe wuxuusaan ii yeelayabo aniga waa minacib yahayo curyaan iyo ahay ileewda sax markii adig waqti dheer baynu wado badan bay nagu qaadatay laakiin hadda wilga waa la soo daayay sax iskuulna waa lagu celiyay maanta taa meesha xalfadaan ku arkay maasha allah ayaga markii loo gafanaya maaragtay dowladda way difaacdaa oo xooshada wax way ka qabataa gartay dadkani eh, arrintan aan ka hadlayna ah oo waxba aanan si fiican u arag ama waxba aan si fiican u maqlin bulshada kolleyba kuma tiri badna waa dadka minoritiska lah minoritiskana xuquuq ayay leeyihiin xorriyad ayay leeyihiin in ma aragtay la shaqogeliyo in loo raadiyo hataa fursad ma aragtay tababar lagu siiyo xagga politicnida dowladana runtii way dadaashay oo lixda subcountiga polytechnic ayaa ku yaala marka fursadaha dowladda sida polytechnicska ma ka qayb qaataan ma ogsoon yihiin dadka ma aragtay farsamada bartama yihiin haa ilaa sanadkan soo dhaaftay dhowr gabdhoodaa ka qalin jibiyeen polytechnic wajiha polytechnic oo cilaan iyo tusharqaan baranayeen hataa habaasweyne polytechnic waxaa bara wiil dhagool ama cadin ka ah maasha allah waa ku jiraan because haddana qaarta waxaa jira clarks oo dad i t hagaajiyeen oo i c t oo ka shaqeeyaana jiraan oo saddex oo dhagoole ah maasha allah xafiiska annada hataa kalaagayna waa mid waa dhagool sax kuwa macalimiina jiraan Eh, inkastoo ayagaba iskasii ay biyar yihiin sax qaybta way yartahay haa laakiin sidii hore aanan ahaynimo waqtiyada hadda aan iskuulka dhagoolada bilaabayn iyo hadda kulama isku mid maanaan ahayn sax Waa- waan dhahnaa sidii hore At least- gartay at least we in the right track Eh, halka wajeer waxaa ku yaala xafiiska ugu weynaa ee northern frontier district kenya national commission of human rights Eh, guddiga eh, khuseeyo arrimaha xuquuqul insaanka xafiiska ugu weynaa oo n f b wajeera ku yaala Eh, xafiiskaasi marka shiciga idil buu u adeega qof kasta oo xuquuqdiisa ama xoriyadiisa wax loo dhimo ayay u doodaan oo si ma aragtay nin walba xaqiisa xoriyadiisa u helo xafiiskaasi dadkan aan ka hadlayno oo walaalaheen ama maqalkooda ama eh, aragtidooda ay caadi ahayn wax cabasho ay u geyst inuu jiro ma ogsoon yihiin ma laga caawiyaa seeda arrimahaas haa way ogeyna jiraan oo marka Sax.
ismuruntaan waxay kuleeyihin waxaan ku geynaa xafiiska human rights maasha allah good sax waaye waji way tagaan laakiin badanaa isqa qabti weyn oo saas kama dhax ayada hal unbay ku fiican yihiin sax waa halka yacni qolo yani qolo aanan qabin waaye haddii aad meel ugu imaatid ninkasoo isdhex yeelaan waa waa the only society yani waa qad yani dadka aan arkay weli inta aan la interaction aan la hagaajiyay oon la sheekaystay oon la wada kulmay qof dadka ugu fiican waaye sabab qabiil ma qabaan reer hebel ma qabaan dowla hebel aan ka imaada ma qabaan ayaga meelba isku wada imaada ayaga ay dhan waa reer dhagoole bas maasha allah arrintaas arrin aada lagu farxo waaye Eh, dad midaysan waaye leeda macnaha zaid reer hebel iyo qabiilka dadka kale u qaba ma qabaan ma qabaan waa isxifdaan zaid ayagaa isku qabiil ah mar waxay iskugu imaadaan meel waxaa jirtay axadii iskugu imaadaan sax waxaad arki ku ka imaaday waxaad arkaysaa gunaana ku waxaad arkaysaa ka imaaday bolokobeen ku sarif aan ka imaado ku dhihi kuruuxa kuhagalaan ka imaado ku dhihi qaar majaakos aan ka imaanay ku dhihi ilo- ani ayagoo sheekaysanayaan aad usoo imaanaysaa maasha allah marka waa dadka aniga dadka inta aan dad la noolaa dadka aan u fahmay inay qabiil qabin waa ayaga kale horta maasha allah Eh, xagga siyaasadda markaan kusoo noqono eh, dadka khayraadka noo haaya ama maamulka noo haaya waa siyaasiyiinteeni madaxweynaha ahaada oo dowladda sare countiga waa governor inta em- eh, constituencyga waa m p wardki waa m c a dadkan marka noocan ah xiriir malay leeyihiin m c a yaashoodii m p a yaashoodii dadka ay soo doorteen oo khayraadku waayo m p ga wuxuu hayaa c d f t oo dhowr milyan ah mca hadda wuxuu hayaa wordbase development project oo shan iyo labaatan milyan ah dadkaas xiriir mare leeyihiin mcayaashoodii ama mpiyaashoodii oo wixii barnaamij oo la bixinaya ma ka warhayaan oo ayaguna ma ka qayb qaataan
way ka warhayaan oo laakiin baazare oo kale way helaan maasha allah hadda maalin hore waxaa arkaysa shalay maanta macalinka wuxuu dhahay kow iyo toban ruux ayaa baazare yaa helaan Sax.
laga bixiyo oo meelaha kale laga keenay maasha allah laakiin dhibka jira waxaa waaye siyaasi qofka caadiga oo dhaqaaqa oo fakanayaaba wax ka waayay qofkan dhagoolka yaa dhageysana iyo soona kula hadli gartay qof gacmaha tagtaagayo kama tagtaaya ma beri waashan bal dhiba
waxaa tiraahday xagga maaragtay midnimada aad bay ugu fiican yihiin haddii aad ay ugu fiican yihiin xagga midnimada wakhtiga doorashooyinka marka imaado dad meel isla mara may noqdaan mise ayagana eh, waxaa kala jiitaa cidihii ay u kala dhasheen waayo hadday midn- hadday midnimo saa u qabaan eh, dad marka dhihi kara ma yihiin anaga hebel oo walaalkeena oo m b geena ah ama m c a ahaa annaga haddii dadkii ma aragtay noocan ahaa aan nahay wax faa'iido uu nagu soo siyaadiyo ma jirto sanadkan ma dooranayna ama aad buu noo anfacay dib aan dooranaynaa dad go-aankaas gaari kara ma yihiin weyhin weyhin Ah.
maasha allah Eh, waxaa kaloo waxaan kaa weydiinayaa xagga guurka iyo bulshada isdhexgalkeeda dadkan waa dad walaalahayn eh, eh, caruurta aan dhalnaa noocaas eh, kuwa nala dhashaa noocaas eh. adigana ma aragtay maamo marwe oo bulshada ku dhexnool ayaad tahay jiiraanahaad aragtaa bulshada saytaad aragtaa gabdhaha noocaan ah ma la guursadaa oo guf ma laga geeyaa wiilasha noocaas ah bay guf geeyaan ma laga aqbalaa xagga guurka say u aragtaa
waa la guursadaa gabdhaha maasha allah wiilashana way guursadaan maasha allah laakiin waa wax yar oo percentage yar waay haye Yeah.
wax lagu duubay oo naga daa dhaweelkan ama ma aragtay indhoolkan ma leeyahay ma aragtay waa arkaa waad aragtay waa ma kuwa la qa- ee, guurka gufta laga qaadayaa badan mise inta dib loo celinayaa badan inta dibta loo celinaa badan maasha marka ee, waxaan ku saan u wacyigelinaa bulshada annaga muslimaa nahay ee, diin baan leenahay dadka ilaahay baa saa u uumay xuquuq bay leeyihiin xorriyad bay leeyihiin xuquuqda iyo xorriyadda constitutionka ay siinayso waxaa ka weyn midda diinteenna qura- ee, islaamka ay siinayso midda qur-aanka uu sheegaa ka weyn sayd is leedahay marka ado macalin ahaan dayrakta ahaan ee, maamo marwe ahaan reer wajeere dadka noocaas ee ma aragtay hataa guurkigii ee, sunnada m- xoogan ahaa ee gadaal loogu celinayo sian bulshada u wacyigelinaa si ay u fahmaan si dadkan dad walaalo annaga nala siman oo loo arko
ano guurka xubalaa ku dhigay dadka dhalinyarada kuwii kale caadiga ahaaba hadda wada jiifanbo Haye, ayagana kuwan bay kalmid yihiin sax laakiin guurka maanta labada israabto ayaga dhexdooda ah sax way ishelaan ku kastana way israadsadaan inta qaar badan oo dhaga qabaan oo ku ga- wiilal oo dhagoolo oo gabdho caadi qaatay waan arkay sax gabar dhagoolo oo caadi la qabo waan aragnay sax laakiin wixii dadka weli ma, ma ogolo qofkan waa curyaan ana curyaan baan dhali waxyaal saabaa dadka ka dhacay sanad ma aaminsana dadka inay waxaan ciladu ilaahay keenay ay tahay sax waxay ila aaminsayin an aniga dhagoolan beri dhala nasaan baa noqonayna waa dadkii waa fifty fifty qofka markuu gabadha raba hataa asagaba jecel waa fifty fifty laakiin waxay ugu fiican yihiin waa habla nadaafad badan waana dad xoogooda ku shaqaysta
maasha allah maasha allah Eh, axmed degan eh, annaga nusaaci eh, hadalka sheekadana dhex maraysa ani walaashay khayre nusaaci waan taagannahay Eh, dadweynihii baan rabnaa ma aragtay inay waxa ay su-aalayaan su-aalaan laakiin waxaan rabaa in odafaahiyo barnaamijka maanta wuxuu quseeyey xorriyadda iyo xuquuqda shicibka ay leeyihiin mar walbana waxaan u malaynaa markaan xuquuqda iyo xorriyad ka hadlayno in uu yahay dadka caadiga annaga idil baa dad caadi ah laakiin bulshada dhexdeena ahayd ilaahay wuxuu ka dhex uumay dad ba aragtay marna dhexaadkooda ay dhantaalan yihiin ama aragti ha ahaato ama maqal ha ahaato ama xag maskax ha ahaato ayagoo laftooda xag diinna waa dad nala siman eh, xag sharci wadanna waa dad nala siman maanta waxaa loo dabaaldegayay eh, maalintii dad eh, caalamka uu dabaaldegayay ayaa ahayd dadka ma aragtay si fiican aan waxba u arkaynin eh, eh, eh, dhabeelka aan annaga dhahna kelmadaasi lama lama ogola dadka ma aragtay xuquuqul insaanka u u dooda dhagool qof in la dhaha ama ma aragtay indhool la dhaha ama curyaan la dhaha waa mamnuuc Eh, waxaad maqlaysaa iyadoo le special needs special needs waxaa waaye qof u baahan kuwa ma aragtay musaacada caan ah laakiin eh, annaga af soomaali haddaan nahay kelmadaha noocaas af ingiriiska oo special needs dhaha ma qabno hebel dhagoolkii aaway iyo indhoolkii aaway waayaan dhahnaa waxaan u sheegaynaa bulyada- bulshada waan ku wacyigelinaynaa maanta Eh, xuquuqda iyo xorriyadda dadka ay leeyihiin iyaday wada siman tahay ilaahay dhexdanada wuxuu ka uumay eh, kana abuuray dad noocaasa bulshada waxaan u sheegaynaa xuquuq bay leeyihiin dadka ayaga xorriyadna way leeyihiin nin walba oo shicib ah waxaa waajib saaran inuu sharciga wadanka marna ixtiraamo marna ku dhaqmo marna difaaco haddii aad mid wada- wadani tahay sharciga wadankana aad ixtiraamaysa kuna dhaqanaysa kuna difaacayso xuquuqda iyo xorriyadda dadka nooca ay leeyihiin waa inaad siisaa Eh, waxaa ganacsiga aan kaa weydiin lahaa wax walaashay kheyra Eh, markii eh, shalay oo kale waan isla joognay Eh, waxaa weeye de- county government of wajeer arrin aada u fiican bay samaynaysay ururada kala duwan oo ma aragtay ganacsiga ku dhex jiro ayaa cid walba wax la siinaya shirqaamo la bixinayo waan aragnay taangeey weyn waan aragnay ururo kale ururo- ururada wax la siinayana waa ururo jiro oo ma aragtaaye issoo muujiyey oo application geysada oo shaqadooda la arkay waa aragtay capexkii ee, shalay la hagaajiyey ama gabd- wixii maamooyinka garabka gashanayeen boorsadii kulli wajeeraa lagu hagaajiyey marka urur dadka noocan eh, oo walaalahan ay leeyihiin ee, ganacsi noocaas sameeya ee maanta qualified u noqon karo in wax la siiyo ma jira
kulayna maanta waxaan ma ogsooni waxba ma ogsoonid marka laakiin waa yeelan karaan soomaha ururada noocaas oo ganacsiga ee dadka kale ay sameeyaan wale waa yalalka kale oo weliba kasii fiican yahay marka gacanta wax- farsamada gacanta la ayaga uga sii fiican dadka kale.
farsamada gacanta ayagaa uga sii fiican Mm.
marka bulshadaan rabnaa inaan su-aalna markaan u furno telefoonadii si ay u su-aalaan eh, ma aragtay wixii aan ka hadlayna laakiin anagoo ayaga ku wacyigelinayno bulsho aniga su-aashayda waxaa waaye idinkaan in weydiinayo idinkana waad isoo weydiinaysaan haddii bulshada reer wajeer aan nahay dadka lixaadkooda dhantaalan yahay ama indhaha la-aan ha ahaadaan ama maqal la-aan ha ahaadaan ama nooc walba ha ahaadaan xuquuqda iyo xuriyadda ay leeyihiin ma siinaa waajibkana saaran oo ayaga dhinacooda naga saaran annaga ma ka soo baxnaa kusoo dhawaada barnaamijka
waa tahay eh, hashim waad ku mahadsantahay ilmoge oo si faahfaahsan eh, nooga eh, hadlay ama nooga fa- faahfaahin noogu bixiya amuura ku adan xoriyadda ee shacabka dadweynaha oo ah qodobka afaraada the bill of right oo ah kala duwan ilaa iyo konton iyo sagaal ayuu ay ka hadlayaa amuurba kala duduwan oo markan maantana sila sidoo kalena khayr ah qaasim waad ku mahadsan tahay walaashay eh, iyadana oo ah eh, si wanaagsan ugu qayb qaatay eh, su-aalihii iyo eh, faahfaahintaas ballaaran oo noo soo gudbiseen labadiina masida la ogsan yahay dhegeystayaal maanta waa maalinka caalamiga ah oo ah luqadaha ishaarada ee loo yaqaana international day of sign language oo caalanka laga dabaaldegayay sidoo kalena isla maalinkan waa maalin isbuuca ee maalinta dhagoolaha international week of the deaf ayaa la dhahaa countiga wajeer waa taariikhle countiga wajeerna maantana waxa weeye dabaaldegi uu ka dhacay governaga ayaa hogaaminayay mash- ee, amuurtaasi ee, oo oo waxyaalo badan uu ka soo jeediyay khudbadiisa si la ogsoon yahay dhegeystayaal amuurtaana ku aadan ee, ee, halqabadka ama diimka sanadkan labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa weeye waa ee, luqada ishaaraha oo qof qof- qof walba in la siiya macnaha sign language rights for all waa cibaanka sanadkan ee, sida ogsan yahay amuurtan waxaa saaxiib yaal ee la baasmariyey hay-adda qaramada midooba ee taariikh labaatan iyo saddex sebtembar ayaa la baasmeeriyey oo laga dhigay usbuucu ama maalinta caalamiga ah oo ah ee la xishmeeya la ixtiraama dadka ee u baahan daryeelka gaarka ah special needska loo yaqaana markan waa mur weyna dalka kenyana dhegeystayaal saddex milyan saddex boqol waxaa ku nool saddex milyan lix boqol iyo lixdan iyo lix kun siddeed boqol iyo kow iyo toban waa daraastii ugu dambeysay la sameeyey laakiin saray u kacda leeyahay intaas tiradaas waxay leeyihiin laba boqol soddon iyo lix kun afar boqol iyo sagaashan iyo kow waa dadka ee u baahan amuuraha gaarka ah, special needska sidoo kale waxay leeyahay sare ay u kaceen dadka ee dagoolaha sida ee warbixinta ku aadan oo ay soo saartay em, kenya national eh, alliance of the deaf waa soo saartay ay soo saartay hay-adda qaran waxay leeyahay siddeed milyan ay gaarayeen markan sarena usii kacday leeyahay markan waa la aqoonsaday inay dadka jiraan markan sida hashim uu sheegaya qodobo kala duwan afartan iyo saddex eh, soddon iyo saddex iyo amuuraha kon xorriyadda dhammaantood oo ah in laga qaybgeliyo dadkan u baahan ee daryeelka gaarka ah ee waa in ee, la he- ee, la- aa, la siiyaa ee fursadaasi ee dadka kale la siinayo maadaama iyaga naftinkooda maxkam waxay qabaan ee, max- maskaxdii ee, niyadii qalbigii hamnigii iyo aragtida guud oo visionka loo yaqaana way qabaaneen bulshadana marbarkood waalid tacdiyaata koor baa lagu sameeya Em, hataa caruurta ee waalidka markuu dhalo oo qofka ee, u baahan daryeelka gaarka special need ku baahan ma la danay oo ah meel baa lagu xiraa waa la taageeraa laakiin hadda waa ee, indhaha u furmi dimuqraadiyada iyo ee, qaybtay lahayeen aad bay usoo sarakacaysaa ee, waan dareensannahay ee, dhaqdhaqaaqay sameynayeen kheyra iyo dhammaan ee, dadka u dooda xuquuqda ee, jinsiyada kala duwan khaasatan ee dadka u baahan dadka naafada ee, maadaama naafada ay hoos imaadayeen markan dhegeystayaal ee, baa weydiin aniga ee, su-aashan weydiin laya hashim ayaa waxyaalo badan weydiiyey laakiin arrinta ku aadan siyaasadda ee, barnaamijka ugu dambeeyey oo ah aan waraysi gaar la yeeshay oo ah waxaa inta loo joogay macalin bishaar oo ah ila ii faafahini laakiin qoraal bay kusoo gudbinaya waxay sheegeen inay ka qayb galeen siyaasadda sidai walaashii sheegtay kheyran waxay dheheen qabiil ma qabaan maasha allah ee qabiil ma qabaan midda kale maxaa waye nidaamka iyo disciplineka waa tamaam waqti walbana magaalada waan ku aragnaa siday u sheekaysanayaan waa dad diyaar ah inay wax bartaan hamni oo inay horumar gaaran ah waa aragnay markaan bulshada ayaa laga baahan yahay inay soo dhaweystaan hataa ay ku fiiriyaan m c a inay ay hogaanka ay u dhiibaan marka dhegeystayaal ay kula tahay abar todoba labaatan konton konton abar abar waa abar todoba labaatan konton abar abar xagga fariimaa gaagaaban hashim eed bay soo fararaacayn dambi waa u jeedaa waa abar todoba labaatan iyo shan labaatan siddeetan iyo afar sagaashan iyo afar saaxiib yaal la hal daqiiqayo barayaan ku ogolyahay maadaama dhegeyso badana inay ka qeyb qaataan dhanka kalena walaalkii isagana waan siin doonaa fursadda insha allahu tacaala oo microphoneka furi doonaa dhegeysaha ugu waad ee qadka ku jiro alo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu galab wanaagsan owcan saaxiib wanaagsan owaan axmedoga nabiga dhammaan markisa galab wanaagsan owcan maxamed khayr boodsheere si wanaagsan awdegan waa tahay
maanta aniga inay helaan xuquuqdii loo baahnaya markaan runtii mhm
waayo dadka naafada dhibaatada koowa dadka ay kala kulmaan bulshada waa tahay
bulshada waxaa walaysaa inta badan inay ka badhacsan tahay qofka haddii ogolaafada ay gacabka haddii ogolaafada dowladii qofkii oo xayiga aya wax ka kenin laqablaas inay waxba ka keeni karin waa tahay
ujeedada kale dowladda lafteeda qaynuunka ayaa diidaya qofka naafada in laga tago mu- uma siin hayso qofka naafada naxariis yani tixgelin waa tahay so waa waxyaabaha soomaalida ay yidhahda hal nin gurun garaaci gaar buu unabiyo waa tahay marka galab wanaagsan adiga iyo hashim iyo gabadhan walaashay dagaalkan galab masha wanaagsan allah jazaak allah waad ku mahadsan tahay maxamed yare oo jeeda boojiyare dhegeyso kale qadka ku jiro halo asalaamu calaykum waraxma helo waa ka cunay dhegeysaha abar todoba labaatan konton konton abar abar dhegeyso qadka ku jiro halo asalaamu calaykum waraxma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته galab wanaagsan oo wacan saaxiib وقرقان بديت يوري waa tahay garaqaan
أورتو دكان مارتي سبيشال نيلسا aha أما مارتي أما دفك أما بلان وحيا نقوام وليان كسوكوبة aha أورتا حقوق حد بلشي حد بلشي بحبك نالان waa tahay وي بلشي مكي أركان غفت جيس أما مكا mhm وارتي زلمية ودرعي قولي حينا waa tahay قونا لا في سنة nacam
دكتو تعبان وعندنا سعون كرم يالس وعندنا طبعا جاري وخابا ملها mhm شوف أركي زي ديك مارتي ديك غلغرا nacam تيكلا mhm waxaa meesha ka baxay horta kaalintii culamada oo maartay oo dadkan maartay si maartay loo naxariisan lahay mhm awlaadda si wacdi kusii geyn lahaayeen ama wacdin lahaayeen waa tahay horta mid ay ka maqanta culamada waxa ku dhacay mooge mhm
teeda kala dowladda mhm waasan countiga mhm uma soo jeed mhm
dowladda hore oo maartay jir mhm sheekha sheekh cabdiwaab markiis maarta dadkan kuwan special borgana maarta askaaga ku jir mhm lacag yar oo afar kun ay qaadanayaan siin kawar qabaan idaacadda ka maqlayn waa tahay laakiin ta wax balgu maayo waa negative mhm maqlaysaa waa tahay ayaku naftooda ehe
ayaku naftooda markaan andana ayaku hadda laftooda dubiil kabila saaran nacam oo na soo soo bixiyaan mhm kala bukan meeshaan xabiis meeshaan sidoo barga ku turturma birihi laba laba keel la siinaa mhm
ah kolkol ah, la arkaa markii waxaan saabdi waxa la joogo mhm
maqlaysaa nacam sida ayana meesha waa la baasimariyay inay maartay maartay laan guunayiin qabi laa qabin nacam hortii ku dhaqmaa waa waa tahay nafti laxadkiisa qaade mhm oo faganaya waxa waaye waa tahay qof markaan biri ku booda mhm ama indhoolo ul qabo qof leenahay ku siinaa waa tahay adigu maayo siyaaba mhm adinka xalo tage mhm maana waxaan yeelaaye mhm horta gabarta halku gabarta ugu dhaqdo horta waa tahay gabartana maarta ama inaa san doora waxaa in marka dhamsiye waa tahay salaadaha salaad yuusuf ama faalid yuusuf loo yaqaan waa tahay jarta saxan horta ku dhaqaa ablaas mhm ayagu naftooda dinsiin waxay dinsiin lama yaqaan mhm ma kuwa la kala dila maogi mhm ma kuwii maartay shaqo dhalalisiiyo sidii maartay ama wasiirka dhan yes leeday laantii kulisiiya waxa hoos guurnaa lama og mhm ayagu naftooda waa jiifaan aan waxaan leeyahay kabadan fuus mhm aa iska qaadeen waana ku salaamaad iyo haashim dhalmoow iyo iyo kayraba waad ku mahadsantahay garaqaan oo jooga ee ganyurey ee waa tahay amuro badan wuxuu ka dhawaajiray waad ku mahadsantahay ee dhegeystaha qadka ku jira ee halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halo waa ka xunnahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka dumay dhegeysto kale halo waa ka xunnahay ee su-aalahaas bal haddaan een faahfaah aan dul marna ee een ee, khayra ana arrin le laba kale ayaan aan ku daray hal le aan ku daraya ku aadan food production ama food insecurity food security waxaa jirtaan ee, qaar ee dadka naafada ka mid ah bulshada ku nool oo ahaa beeraley oo raadsadaan ee, inay wax qutuliyoon ka raadsadaan inay iska soo ay soo saaraan cunto familkooda iyo countiga iyo dalka usoo saaraan mar badanba dowladda bay ay daba fakadaan ay wax karaadsadaan laakiin dhibaato bay la daala dhacayn arrintaasna waa in eh, wax laga qabto qaar dhowr baa aqaana oo beerahooda baan tagnay arrinta ku aadan em, eh, xagga baarlamaanka hoos oo garyaqaan uu ka dhehayay waxaa jira eh, sharci oo disability bill waa stageka koowaad ayuu maray waqtigii eh, faadimo yuusuf marwo faadimo ay joogtay Eh, waa dhaqdhaqaaqane waa dumi meel eh, ay a- a- a- ay socotaan magaranay wax u dumi magaranayna markaan mis oran karnaa sidoo kalena baarlamaanka hoose oo ah sharci dejiyaalka may ka gaabiyeen inay taakuuleeyaan dadka u baahan daryeelka gaarka ah inta ugu dambeynti een, dowladdii hore runtii lacag bay bixin jirtay oo afar kun bisha eh, oo lagu taakuli jiray oo hataa eh, waxaa eh, laga qeybgelin jiray dadka eh, naafada in la siiye eh, waqti chance oo ay ka qeyb qaataan tartanka competitionka sida eh, wheelchair raceska iyo koo kala eh, si lagu diirigeleeyey ka naftinkoodaba inay bulshada yihi- ay muhiimka yihiin markaan amuurahaasna dowladda ma ka gaabaysay
arinta horta midii oo wiilja reyski sanadkii hal maraa la qabsadaa aa la qabtaa sanadkii aan soo gudubnay isyo labaan la-aanay anaaba ka mid ahay dadka tegay insha allah middan oo m c ska baarlamaanka hoose ah wala idinka saa u yaabantaanaan anagana u yaaban waxba kama sheegi kari tii lacagihii maadaama dowladii ay dowlad kale isbedel ay imaaday xabadanan baa isa hakiyey laakiin hadda insha allah way way ku tala jirnaa inaa wax loo raadin doono
good Eh, public participationkan rabaa inaan wax ka weydiiyo waa ogsoon tahay shicibka oo laga qeybgeliyo talada dowladda eh, waa wax qaanuunka uu qorayo Eh, marka madam khayra anigooba ogsoon bulshadii wixii ka dhex jiro waama soo falanqaynay laakiin eh, dadkan noocan ah ee walaalaheenna oo ilmaheenni ah talada dowladda markii loogu yeero ayaga ma ka soo qayb qaataan ama dowlad ahaan dowlad markaan leenahayna wajeer kelix kama hadlayno dowlad weyn oo afartan iyo toddoba dowladeed oo gobol oo dhashaya jirta oo national government lah oo mar walba mashruuc lah marka dowladda marka koowaad ma soo xasuusataa dadka inay ka qayb gelisad noocan ah talada dowladda ayagana markii loogu yeero ma soo xadiran
kuley dadkii horta aniga tan countiga wajeer Mhm, dii loo jeera caqabadaba jira sax qofka haddii u imaado meeshii waxba uu ka fahmayni wahay dee dhakti dhumasu u fahmayo iska tagay Ah, war public waxa lagu qabano barasadaada laga hadlaa way iska imaanayeen waxba kama fahmayo waa iska tagayeen marka marka hadduu mar imaado mar labaad uu imaado marka saddexaad wuxuu leeyahay haddana wa- sidii dadka hadlayan waaye maxaad ka tegi way ka niijawayaan good marka maadaama nidaamkan devolutionka uu hadda 2013 ilaa hadda lix- lix jir uu yahay ee dhibkiina uu jiro dadkana inay kasoo qayb galaan xafladii dowladda ay qabanaysa ay tahay ee weli ee ma la wajahay dadkan ma la isdhahay dadkan waxb- because, ee, waxaad moodaa fikradda weli inay nagu cusubta Ha.
Ee, ciddaan eedaynana male aniga adaa eedda ka mid ah zaid aniga hadda haddaan xaflad qaban rabo iguma soo dhacayso dad noocaasaa jira because maskaxda inay weli ka dhaadhicin dadka inay jiraan oo xuquuq leeyihiin marka inaan cid farta ku fiiqna ma rabno laakiin ma isleedahay wax hadda ka dambe in wax laga bedelo arrintaas oo u baahanta insha allah hadda waxaan ku tala jirnaa daarad kasta horta qof curyaan oo dhagool in laga qoro maasha allah sida marka ayaga naftinkooda ay ku ogaadaan dhaqdhaqaaqi meeshii wixii ka jiro sax Ee, waqti baa jirtay 2013 kuraha waqtiga la riday wiil baa wuxuu soo qortay kalaaga uu soo qortay waana dhagool sax dhib laasuu qabay sax ku soo qortay waa laga waa- waa laga bixiyey sax mar labaad uu imaado wuxuu yidhi idinka dadka dhagaha qabo mhm, waxaad tiinaysay xaasidiin sax waa nagu isaagtaan waa nagu tumataan ee aniga dadka iga hoosey waa la qaatay maxaa liga qaadan wey waa baxay aroogan u tagay ninkasaan buliha lagu daran dhahay sax kareenalka waa lagu daray sax waxay ugu qasabtay inay aniga dadkii aan tababar la ajiriya asaga haddana markii meel la geyna laama adaan shalay u dooday ada qaado lidho sax oo ani police stationkayga la keeno sax marka dadkeenii dhibkaasaa iska jira ninkaas waxba iskumaana lahayn wuxuu u kaay bulshada wajaar shaqada soo qortay waa la qore haddana anigaa dusha laga saaro yahay waxaad yeelaya ada afkii taqaana garaaniga horta ada qaado sax marka aan qortay isagaa ugu fiicnay garaanida kale hordoonayan asagaa qofka ugu fiicnay asaga iu noqday sax
marka mujtamaca naftinkoodii fikradan way adag tahay weer waxaan xasuusanahay maran education oo saa aan u tagay aan ku dhahnay macalimow waxaana siisaa macalimiin iskuulkan dhagoolada war kuwa dhagax qabayaanba macalin u waayay kuwa dhagoola maa macalin u arka wari dhaafaw niri hadda waqtiga waa ka bedelmay صح oo iskuullada ay imaadeen secondaryaa la furay hadda koolajadan ay ku wada jiraan you know change comes slowly waqtiga basbedelaada صح waxyar waqtiga is guri doona laakiin Good.
waxaana insha allah rajaynaynaa مهم.
inaa dowladan cusubn dad badan la qori doono hadda siday dowladda cusubn u bilaabatay waxaa la qoray afar ruux صح oo dhagoole ah جود horaan kuwii horshanay ahaayeen hadda afar ka horlaa la qoray صح waxaan dhex codsanahay insha allah waxaan ugu talagelaynaa boorka cusubna hadduu soo galo priority in every mm, department qof dhagool laga helo صح saas insha allah waa ajadagaa inagu weyn waay laakiin ma isleedahay hadda arinta ugu degdegsan waxaa waaye mar alla markuu gafanaga meel ka qodbaynayo oo bulshada ay imaado isa soo baxdo qof dhinaciisa istaago inta oo interpreter noqdo oo dadka noocan eh wax fahansiiyey in la hela si degdega waaye ma isleedahay dhibka jira waxaa waaye dadkii qofkii markaa loo yaro dhaqaalu rabaa qofkan waa part time job yes dadkeena hataa wagshoobada marka la imaado ani waxaan jeclahay wagshoobada marka la imaado hataa in loo yero ayagana sax inuu qofka suuq wacyigelin ku heli karaa sax waa in meesha wax laga baranayo u tago sax inuu hadda traininka kale adiga hadda aad soo gashay wagshoobada intaad ka heshay iyo intaad iskuulka baratay kaliya sax dadkan dhibka jira waxaa waaye annaga dhan participationka oo wagshoobada marka la qabto laguma daro sax kulligaa nin bal markuu ballaangarayn wuxuu ka fikiraa ah qofkaas interpretaga iyo yano isjijiidka qofka indhoolka qofka kale assistive deviceska u wada iyo yano dadka waxay ka fikirayaan waxyaala saas u kale maasha allah hadda dowladda waxyaalo badan oo u doonay hadda bi- sanadka bishan sebtembar saakula s r c ka imaaday labaatan kun in animal barnomationka loogu daro with effect for first dis- september of yani bishan sagaalaad Mm.
martaas naftankeeda waa horumar weyn because allaga sameeya lo- ma heli jir ayaga lor sax laakiin hadda labaatan kun baa ninkaas loogu diray waana tax free maasha allah ayaga naftankooda waxaa marka in ayaga naftankoodana ay marka si soo wacyigeliyaan dadka naftankooda waxaan ka codsanayaa hay-adaha dadka wakshoobyada dhigaan in lagu soo daro dadkan laba ruux hal qof yano ayaga naftankooda markaas waa faa-iideysanayaan Sax.
waxbay fahmayaan sax waaye hadda human right trainings haddii la dhaho ayaga looma yeero sax ana human right baa isdhihi qofka wuxuu dhaha ani human right anu xaquuq baa u doodaa dadkaana u doodaas leeda naftankaaga waxaadba ka tegay qayb dadka ka mid ah sax codsi waxaan u jeerinaya dadka dhan mujtamaca dhan reer wajeer dhan county dhan mashruuc ad wada qabataan kulli in lagu soo daro wonderful dareyni noqota shaqo hataa noqota arashada hataa loo yeero good waa tahay bal dhegeystayaal kale ayaan siinaynaa qadka inkastoo sagaal daqiiqa lix inooga dhimantaha barnaamijkeeni halo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم السلام عليكم wacalaykum salaam waraxma
الحمد لله ومساعدين بيننا سيتي caydiid ee tula tula
الحمد لله يساعي برامج داروغا mhm
horta maxaa yeelay tobanka sano hadda soo dhaafnay yahay dowlad goboleedkii maadimadii ka hor horta nationalka hore dowladda iyo sanaani lama haysan horta arrimahaas waa tahay laakiin dowlad goboleedkaas soo sii maaday shanta sano oo horo maxaa yeelay xooga wax yar aftiin baa soo baxay waa tahay
siyaasada in hadda meel u dambeysa lamaba hayaba haya maxaa yeelay dadkan dowladda xagga ah, dadkan nabad ada dhankas ku- ku imaadaba wax darleel iyo yoos haysta ma laha waa tahay waxa ka laxabana oo u maganna ma laha waa tahay maxaa yeelay ceelina u magan ceel u magan ma waay waa tahay maxaa sii dhigto gabi lixda laxaad gabi reerahay mhm wax kastaba furkijablahay meel kala istaagahay meel walba wax ka dheerayaa waxani wey waa tahay ee dadkan xaquuqdiisu wax kor usoo qaadayaa hadda oo hadda maaragtay inay balaadi iyo in kala kalogsananta ma jiraan waa tahay waa inay dadka madaxda lasoo doortay midka kore imika hooseba ilaahay laga baga dadka asaga ay indho dheer aan leelaadayan leeyahay waad ku mahadsan tahay maasha allah waad ku mahadsan tahay lahaba dhegeysa inkastoon dhegeysaa siinin eh, walaalkay haddaas eh, eh, magacaada iyo sidoo kalena
magacaydu waxaa waaye cabdirashiid aadan department of social service dadka ma ka shaqeeya ama staffska aan kamid yahay county
kan eh, ra'yigaada ku aadan eh, umuraha eh, naafada iyo maanta si loo dabaaldegaya ee
آه، والله ما انت فرحت لي فرحت ايدي هنا مارتي لا وديس مارتي نافذة اي كهلان ايو قاونتيغا ايو دولة ناشنال كو gargaarka ay u fidisay maaragtay xagga maaragtay dadka naafada ah oo xaggan dowladda ah special needska ah wallaahi maaragtay maanta waa si fiican loogu dabaaldegay saa awoodeed eh, waxaan maaragtay codsanayna ama aan maaragtay aan raagayda ku tarsanayo waxaa waaye inay naafada maaragtay disability is not an ability aan lahay marka naafada kuwa maaragtay oo dholo coodaanka oo maaragtay dowladda ah inay maarata loo gargaara oo meel dadweynaha as jooga xagga kansalada noqotaaba xagga m pga noqotaaba xagga dadweynaha oo volunteerska ahaada well wisheska ahaada donorska ahaada inay u gargaaraan da- dadkaanayta oo maaragtay oo dowlada oo anaga nool nool oo maaragtay bulshadeena sida walalka waryaha u sheegay ama sideed milyan dadweynaha maaragtay ay ku nool yihiin jarna maaragtay aan u qaybsanayna ayagana marka ugu yar ay gaarayaan oo ay qayb adagoo gaar ama saddex kun ama afar kun meelahaas gaaraya dhogoolida inkastoo dhaataadeeda hadda aan sugayna sensaska waxaan rabaa maaragtay dad bulshada weyn ku sheegaya inay maaragtay dadka ayagahay loo gargaara oo maaragtay iskuulaha ay joogaan kuwa cidda jooga oo maaragtay la wacyigeliyo oo lasoo wado maaragtay iskuulka la geeyo waa tahay waad ku mahadsan tahay xashimo waqtigan aad buu usii socdaa ee dhankaada iyo adiga iyo khayra
ee aniga waxaan leenahay bismillahi raxmaan raxiim ee dadka noocan ah bulshada ayay ka mid yihiin marna waa dad walaalahan oo muslim ah ee reewajeer ah ee soomaali ah marna waa dad shacibka kenya ah ee ayadda qur-aankana way noo sheegtay dad bini-aadan ah oo annaga nala siman oo annaga nala xaquuq inay leeyihiin qaanuunkana waa kii hadda aan akhrinayni ee dowlad hadday tu kora tahay iyo hadday tu ka hoose tahay iyo bulshada kulli waajib baana la sa- ayaa la saaran dadkaasi waxaa la doonayaa xuquuqda iyo xorriyadda ay leeyihiin in la siiyo walaasha kheyre hadda waxay ka dhawaajisay waxyaabo fara badan oo dowladda ay ayagu u aqoonsan tahay shaqaalaha la qoray tiraad waxyaabo fara badan waxyaabo fara badan oo qabyo ka eh oo gaasir ka ena way jiraan cidda hadda u diidan na ma jirto waxa un waaye fikradda yaaba annaga nagu cusub inaan isfarfiiqno maba ahaba fikraddii xuquuqda dadkan marka hore maba jirin ee, sharcigan intuu hadda imaaday unbaa arrintan ku baraarugnay marka waxaa maadaama hadda barnaamijka barnaamij xuquuq qoran uu yahay horaan sharcigan intaan la qorin ka horena diin ay noo sheegto wixii inaan ku baraarugno marka waxaa waaye takoorka aan ku hayno dadka noocaasi waa inaan ka gudubnaa qofuu ila nimcada ilaahay na siiwa inaan ku xamdinaa wixii adi ilaahay uu ku siiyey nin walaalna uu ka dhantaalay inaad ugu xamdiso inaad adigana ku xamdiso nimcada ilaahay ku siiya la raba ninka walaalka ah oo intaad adiga lagu siiye aan la siinina aad ku caawiso ood ku gargaarto maaha inaad ku takoorto maaha marka bulshada waxaan ku baraarujinaynaa dowladna waan ku baraarujinaynaa bulshadana waan ku baraarujinaynaa ee maaragta dadka xaquuqda iyo xorriyadda ay leeyihiin waa in la siiya cilmiga inay bartaan shaqada la siiyo qandaraadka la siiyo bulshadana ee maaragtay ka dhex shaqaystkeyda ee fursad laga siiyo ee gabadha iyo wiilka ee aan la kala jeclaysanin kan dhexaadkiisa dhantaalan yahay iyo kana dhexaadkiisa dhantaalan aan la kala jeclaysanin dadka noocaasi caalamka maaragtay waa laga shirfay maalin la dabaaldegay leeyihiin ee haddana waxaa soo baxday wax- walaashay khayra say sheegaysa waa in xaflad kasta oo dowlad tu kora ama tu hoosena loog- loogu yeeraa oo la qaabilaa ee xafladaha arooska iyo guurkan oo aan samaysanayn waqti walbana looga yeeraa dowladdana hadda waxaan u sheegaynaa oo k- discussion ka soo baxday wixii maanta ka dambe ah yeeritaanka loo yeerayo waxaan rabnaa in la raaciyo qof markuu governorka ama wasiirka ama chief of sako qodbaynayo oo xaflad dowladeed ay tahay qof asagana arrintan fasiri karo oo gacmihiisa intuu kala wareejiyo dadka noocan markay soo xaadiraan wax u sheegi karo in la helo fikrad walbaba mar bay bilaabataa dowladda maxay u qabi waaynin ma dhahayno waayo dowladda annagaa ka mid ah dowladda shicibka waay shicibka markay ra'yi soo jeediyaan unbay dowladda qaadataa hadda fikraddii haddaan isla helnay maantana ilaahayna helaysiiyey ee waxaan asbaabta aan ku haleelana ay tahay dabaaldega caalamka maanta laga dabaaldegay fikrad aan ka qaadana waayay maanta in ma aragtay waayo xafladda saakin la qabanayayba nin walba markuu hadlaya dhinaca kale waxaa ka taagnaa qof aqoon leh oo mutacalim ah oo ayagii usii gudbin kara akhbaarka la sheegay marka taasna waa mid aan is- isu diyaarinayna in lagu dhaqmo Eh, waxaan kusoo dhaweynayaa walaashay khayra Eh, wuxuu- intaas intaas khayrasin walaalkii ayaa waxaa ku dari rabtaa آه، أنا هم قدر Mhm.
الرب سي ولك يا شيء نفض ميل وبا أي جوغان إني ما أرتي حق جورك إني نفض ما أركان لتكورين وجورك قبلها دقول آه، دقول ده أيضا ما أرتي نقول بقول سنكرا ما أرتي سا أولد أن لتكورين وما أرتي أيضا ما أرتي dadkay ka mid yihiin bulshada ay ka mid yihiin gabdho maaragta gaaryaal aa jiro gabdho aqoon lahaa jiro oo maaragta cilmi leh marka aan la tukoorin oo la gursada ayaan markaan taas ayaan ku darahayaa waad ku mahadsantahay walaalkey ee magaca markale igu soo celi magaciid waxaa ladhaha cabdirashiid aadan cabdirashiid daad ku mahadsantahay walaalkii social service ka socda ee qab- ee khayra adiga noo soo gabgay dhankaada
aniga bulshada waxaan ku boorinayaa oon u sheegaya horta adduunyada waa iska imtixaan dhan kasta waa imtixaan ninkaba madaxdana waa imtixaaman yahay dadka mujtamacana waa imtixaamanay annaga dhanba imtixaan baa na wada saaran dadkaana mas-uuliyad baa naga wada saaran aniga dadka reer wajeer waxaan u ka- u yaa reer ah walaalahey waxaan ku boorinayaa dadkan inay walaalaan yihiin waraabo aanay ahayn dadka kale hataa ayba kasii fiican yihiin markaad firda aniga qo shan sano ayaga dhex jooga oo macallin u ahaa isku mid maaha ilmaha kale waqtiga aan baray ayaga isku mid maaha ayaga waa dad sharaf leh aqoonsan inaad macallin usoo aheyd ku ixtiraamaya dhibka dadka haysto waa un communication baariya wax lahay yacni dadka waxawaaye afkii asgarala laba ruuxoo waxaad noqonaysaan qof af faransiis ku hadlaya af soomaali ku hadla aad isla hadla aad noqonaysiin markaad isii maataan Ee, dadka dhantaasaan ku boorin aniga hadaad xaflad qofka qaba oo turjuman u baahan diyaaran u ahay waa ii wici kartaan free service aan igu hagaajina diyaaran u ahay ani aroosyadooda waan tagaa waa contributionka gaaraan ka bixiya familygoodaan waa kaga tahay baxay waad ku mahad halkaas ayaan kusoo koobaya laanta af soomaaliga v b c da ayaa isoo haysa saaxiibayaal oo habada ku jirta barnaamijka dhegeystayaal galab wanaagsan oo wacan waxay kala qayb qaatay walaalkii cabdishukri aadan sidoo kalena qaryaanka ee xashim elboge iyo walaashaydana ka socota dhanka dowladda goboleedka khasatan oo xilsan eh, dadka naafada khasatan dadka u baahan daryeelka gaarka ah ee kheyr qaasim dhammaantiin waad ku mahadsantiin dhegeystayaalkana dhegeysanayeen ku fari magagan ku dhegtanoo jilcinin dhammaantiin ood- waa sidoo kalena waad ku mahadsantiin barnaamijkii galab wanaagsan oo wacna murahanan wanaagga ama dool wanaagga ama waa xilkayna waxaa kusoo gudbiyay idaacadda codka bulshada wajeer saaxiib albarnaamijka isku soo joogsoo diyaari kula socsiina aniga waxmed dagan inta ku kulmin insha allah saa- dhegeystayaal mar kale macsalaam dhalinyarada u tahriibay talyaaniga oo aan u warbixin idinkaga hayno barnaamijkii ciyaarahee maanta oo kale aan isagana idiin haynaa barnaamijkana waxaa wadajir u soo saaray cabdulqaadir yuusuf cali iyo faadumo taxadar yuusuf aniga iyo cabdifatax xageerana waan idinla socodsiinaynaa ee galab wanaagsan saaxiibayaal waa tahay dhegaystayaal qodobadaas oo faahfaahsan ahayn oo dambeeyaanee bal marka hore warkii dunida iyo kowsar maxamed cabdilaahi kowsar mahadsanid axmed ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa dhowr jeer ka gaabsaday su-aalo ah inuu caddeeyo inuu dana gaar ah ka watay lacag lix sano ka hor la siiyey haweeney ganacsato oo reer maraykan ah xilligaasi uu ahaa duqa magaalada london wargeyska sunday times ayaa soo wariyey in jennifer acury oo ah in lacag ka badan boqol iyo konton kun oo dollar ay ka heshay hay-adaha aan dowliga ahayn ee ka howlgala gobolka islamar ahaantana ay safaro ganacsi isu raaceen mr johnson isla xilligaasi oo uu ahaa macayarka magaalada london mrs jennifer acury oo hadda dib ugu soo laabatay wadanka maraykanka ayaa sheegtay in lacagta la siiyey aysan waafaqsaneen sharciga sidiiq khan oo hadda ah duqa magaala